ka inuu can qasdin ka ahaydba ka muuqata baa layidhi oo rasuulku waa u qasdiyey calayhi salaatu wasalaam waa ka mashquulay salaadii hawsha uu hayay awgeed baa salaadii waqtigeedii uu haleeli waayey ilaa salaada waqtigeediiba uu baxay ta'khiirkan iyo dibudhigitaankana waxau ahaa inta aan la soo dejinin salaadii la odhan jiray salaat lkhawf waa inana laga yaaba insha allah inay noo timaado salaad salaat lkhawf la idhaahdo ayaa jirta ilaahina subxaana wa tacaala uu dadka muslimiinta ah ee markaa dagaal ku jira uu rugseeyey inay tukadaan intii aan la soo dejinin bay ahayd dibudhigitaankani waayo haddii jiri lahayd salaadaas haddii ay markaa salaatulkhawfkaasi waqtigaa jiri lahayd rasuulku dib umu dhigeena nin kastaba calaa xaalihi xaaladdu ku sugan yahay buu ku tukan lahaa markaa dibudhigitaanku waxau ahaa qabla nuzuuli salaati alkhawf salaatlkhawfka inoo iman doonta insha allah intayna soo degin ka hor yay ahayd baa layidhi xadiidkan fawaa'id dhowrabaa ku jira waxaa ka mid ah in nimanka gaalada la habaari karo oo rasuulku waa habaaray mala'a allahu qubuurahum wa buyuutahum naaran waxaa kale xadiidka ku jirtaa qofka haddii ay salaadii ay ka tagto inay tartiibtii waajib ay tahay in salaadii kaa tagtay in la tartiibinayo salaadihii kaa tegay haddii iminka hal salaadii kaa tagtay iminka xadiidkan oo kale waxay nagu tala uma sallaahaa bayna almaqribi waalcishaa maqrib iyo cisho dhexdoodii ayuu tukaday marka waxaa suurtagala laba arrimood labadaba sidii culimmada markaa ay tilmaameen sallaahaa bayna salaati almaqribi bayna salaati almaqribi wa salaati alcishaai salaadda casr wuxuu tukaday salaadii maqrib iyo salaadii cishaai dhexdoodii markuu maqrib tukaday iyo casrna tukaday ceshihiina waa ka dambaysiiyey taasoo kale waa waa la sheegay waxa kale waxaad ixtimaashaa uma sallaahaa bayna waqti lmaqribi wa waqti lcishaai salaadii maqrib waqtigeedii iyo salaadii cishaaye waqtigeedii dhexdoodii ayuu tukaday rasuulku calayhi salaatu wasala salaaddii casr marka inuu maqrib waqtigiisii iyo ceshihii waqtigiisii intii udhexaysay inuu tukaday ayaa taana lagu qaaday calaa ayi xaal halkan waxay culimmadu ka daliishadeen ma waajib bay tahay salaadaha kaa tega in la tartiibiyo mise waajib maaha yani salaadaha in la tartiibiyo salaadu way kala horeysan ognahay duhurkii casr baa ku xigaa maqrib baa kusii xigaa cishii baa kusii xigaa subaxii baa ku xigaa saasay u tartiibsan yihiin in la isweydaariyo oo midba midda kale la weydaariyaa ma banaana haddii iminka salaadii duhur ay kaa tagto oo salaada casr waqtigeedii markaasi ay timaado maalan waabad seexateeba ama waabad ilowday salaadii casr waqtigeediiba markaa ay soo gaadhay haddii aad casr tukatid oo duhur aad ka dambaysiisid tartiibti waa iskhilaafaysa salaada oo dee casr iyo duhur waxa horreeyey duhur casrna waa dambeeyey marka waxa weeye waa in la horreysiiyaa duhurkii waa inaad tukataa dabeetna waa inaad ka dambaysiisaa maxay salaadii salaadii casr waa inaad ka dambaysiisaa saasoo kale casarka hadduu kaa tagana maqribkii waqtigiisa haba wati waqtigii maqribka ha soo gaadhabe waa inaad casar tukataa deetna maqrib aad ka dambaysiisaa waa ina saa u kala horeeyaan marka inay waajib tahay culimmadu waa sheegeen waxay idhahdeen in saa loo kala horreysiiya waa waajib rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waa kala horreysiiyey oo xadiidka soo socota waxay noogu taallaa aynu ku arki doonnaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu salaadii casr horreysiiyey dabeetna uu tukaday maqribkii oo jaabir wuxuu leeyay radia allahu canhu fanazla annabiyu sala allahu alayhi wasalam ilaa budxaan waadi ama tog meesha ku yaalay iyuu rasuulku kusoo dhaadhacay wa ana macahu aniguna rasuulka waan la socday fatawada'a uma salla alcasra waa weysaystay dabeetna casr buu tukaday bacdamaa garabat ashamsu markii qoraxdii ay dhacday dabadeed ayuu casrkii tukaday uma sallaa bacdaha almaqrib casar dabadiina maqrib buu tukaday marka halkan waxaa ka muuqata iyadoo qoraxdii ay dhacday oo waqtigii maqribka uu joogo inuu salaadii joogtay uuna horreysiinin ee uu horreysiyey maxay salaadii ka tagtay oo ah salaadii casar wuxuu yihi wuu weysaystay dabeetna casar buu tukaday waa waqtigii qoraxda ay dhacday weeyaan dabadeedna wuxuu tukaday salaadii maqrib marka uu kala horreysiyey teebuu horreysiyey casarkii salaaddii hadda waqtigeeda joogayna waa dambaysiyey waayo salaadan kale ayaa ka horeysa marka yani saasuu rasuulku sameeyey calayhi salaatu wasalaam oo waa kala horraysiiyey markaa saasaa loo kala horraysiinaya tartiibtaas baa lagu wadaya haddii laakiin ay dhacdo in qofku tartiibtii samayn waayo culimmadu waa isku khilaafeen bimacnaa hadduu salaadii maqrib oo joogta maqrib buu tukaday deetana casar buu ayuu marka waxa weeyaan uu ku xijisiiyey oo casarkii buu ka dambeysiiyey salaadii maqrib ee uu tukaday miyuu soo celinayaa mise ma soo celinaya eeg yani iminka maqrib casar baa ka tegey salaadan casar wuxuu tukanayaa waqtigii maqribka qoraxdii oo dhacday waa waqtigii salaada maqrib buu tukanaya haddaba salaada casar haluu ka tukan lahaa ayuuna tukanin dabeetna wuxuu horreysiyey maxay salaadii maqrib buu tuko oo waqtigeed iminka joogo salaadii ka tagtay ee ahayd casarna wuxuu tukaday maqrib dabadii buu tukaday marka salaadan casar way asaxaysaa iyadu waa sax laakiin salaaddii ka horreysay ee ahayd salaaddii maqrib ma soo celinaya mise ma soo celinaya culimmada qaar kamid waxay dhahan waa la soo celinaya qolna waxay la soo celin maayo calaa ayi xaal yani imaamu nawowi raximah llah wuxuu tilmaamayaa in wax daliilahoo tilmaamaya in la soo celinayaa inna jirin ee asaxayso salaadda saa waa ku asaxaysaa buu leeyay lakin ishkaal baa calaa ayi xaal ku jira waxaana weeyaan un in salaadihii la tartiibiyo salaadahi adkaatig hadday badan yihiin iyo hadday yar yihiinba sidii u kala horreeyeen in loo kala horreysiiyo oo salaada salaada kale ay ku xigto oo lagu xijisiiyo haddii maalan duhurkuu kaa tago oo casarkuu kaa tago oo maqribkuu kaa tago oo salaadii cishaayo waktigeedii ay markaa ay soo gaadho maalan qofku waa seexdeeba duhurkii iyo casarkii maqribku waa hurday salaaddii cishaayo waktigeedii buu soo toosay wuxuu samaynayaa duhurkii buu ku bilaabayaa casarkiibuna ku xijisiinayaa maqribna waa ku xijisiinayaa cishaha hadda joogana waa u dambaysiinayaa tartiibtaas buu ku wadaya saasuu markaa u soconaysa salaadu ka salaadaha kaa tegi mid keliya ha noqdo ha noqdo yani salaada kaa tagtay mid keliya ha noqoto ama salaaduhu ha noqdaan qaar fara badan tartiibta way ku soconaysaa un haddii la isweydaariyo waxa wanaagsan inaan la isweydaarinin hadduu qofka isweydaariyana yani labadaa qowl bay culimmadu ku leeyihiin waa la soo celinayaa in lama soo celinayo sidaa sawaabkiina waxa weeye qofka hadduu soo celiyo wax mushkilada ma laha laakiin hadduu sidaa ku daayana insha allah dimadiisu beri ayay noqonaysa taasi markaa waa salaadihii waktigoodii dhaafay ee la tukanayay waxaa kale ee suuragal ah qofku inuu sameeyo salaada hadda joogta haddii jamacoo kale uu jiro oo kale ma maalan qofku waxaa ka tagtay salaadii duhr salaadii casar oo lagu jiro weyi waa la xidhanayaa jamacii wuxuuna niyoonayaa maxay duhr isagu jamacii iyagu waxay tukanayaan casar isna wuxuu tukanayaa duhur duhur buu niyoonaya waayo salaada duhur iyo salaada casar waa isku hay-ad ma kala duwana casarkii waa afar ragcadood duhurkiina waa afar ragcadood casarkii afarta ragcadood atixyaad laba atixyaad buu leeyahay duhurkiina laba atixyaad buu yani waa isku mid uun marka salaadaha isku hay-adda ah waa la isku xidhan karaa laakiin laba salaadood oo kale hay-ad la isku xidhan karo tusaaleed waxa weeye maqribkii iyo casarkii casar baa kaa tegey jamcii maqribka tukanaya baad ku xidhatay maqribka waa saddex ragcadood duhurkii casarkiina waa afar ragcadood laskuma xidhan karo marka labadii salaadood ee kale hay-adda aha laskuma xidhanayo salaadii cishaaye baa kaa tagtay salaadii subaxoo la tukanaya baa timid salaadii subax waa laba ragcadood salaadan kalena marka waa afar afar ragcadood hay-adihii baa kala duwan calaayi xaal culimadu waxay dhahdeen salaadda haddii hay-addeeda kala duwan tahay laysku xidhan maayo hadday isku mid yihiinna waa laisku xidhan yani salaadaha afar afarta ah waa laisku xidhan kara adigoo casr tukanaya adigoo duhr tukanaya ayaad ku xidhan kartaa qole casr tukanaysa waayo salaada waa isku mid wey kaasu waa kaa yani xadiidka soo socdaana xadiidkan oo kale un weeyaan malaa allahu qubuurahum wa buyuutahum naaran kamaa shagaluuna can asalaati alwusطaa yani shagaluuna waa shugligii waa mashquulkii jamiciisuna waa ashqaal shuglun iyo shugulun iyo shaglun iyo shagalun afartaaba waa la aqriyay yani in shaglun qoynka la reebay haddana waa la kordhabayaa shaqalun shuglun shinka inta la godo qoynkana la reebo iyo shinka in la godo qoynkana la godo shuglun iyo shuglun afar luqo weeyaan baa leeyahy kamaa shagaluuna can asalaati alwusطaa salaada dhexe salaada dhexe wuxuu ku fasiray xadiidka uu inoo sheegay aayadda qur-aanka ah xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwusطaa inay tahay salaadan dhexe xadiidka uu sheegayaa salaada casar salaadaha la xifdiya ee haddana si gaara loo sheegay salaada in si gaara loosii xifdiya waa salaadii casar weeyaan culimaduna aqwaal badan bay ku leeyihin qowlka saxiixin waxa weeye salaada aayadda qur-aanka lagu sheegay salaatul wustihihi waa casarkii weeye siduu xadiidka inagu talaa salaati alcasri haddaba wustadu waa xaggee baa layidhi qole waxay dhahn waa xagga cadadka laakiin waa qowl daciif xagga cadadka xagga tirada weyn oo salaadihii waa afar iyo afar afar iyo laba afar iyo laba iyo saddex marka afar waa salaadaha duhurkii casarkii iyo maqribkii a cishihii on jeedaa cishihii iyo duhurkii iyo casarkii iyo salaad laba oo subixiya ta udhexaysa marka waa maqribkii oo saddex ragcadood laba iyo afar waxa udhexeeya saddex saddex marka waa maqrib baa layihi waa qowl daciif xagga cadadka lagama fiirinayo xagga zamankana waxa weeyaan waxay yidhaahdeen haddii la yidhaha salaada subax ilaa inta qoraxda ka soo baxays inta qoraxda ka soo baxayso habeenkiina lama raacinayo maalintiina lama raacinayo haddaa la yidhaahdo salaada subax waxay noqonaysaa dhexdii gelaysa oo maalintii waxay noqonaysaa duhur iyo casr habeenkiina waxay noqonayaan maqrib iyo cishe subaxii isagu habeenkiina iyo maalintiibu dhexeeya maalinna maaha habeenna maaha intaas waxa weeyaan ilaa inta qoraxda ka soo baxayso waa salaada subax marka halkaas dhexdeed bay noqoto waxay noqonaysaa salaada subax haddii la yidhaahdo salaada subax laga soo bilaabo waagi dilaaciisa maalintii waktigaasay bilaabantaa gabalkuna wuxuu dhacayaa waxa weeyaan de waa maqribkii waa habeenkii markuu qoraxda dhacdo waa maqribkii waxaa halkaa ka soo baxaya casarkii laba ka horeeya xagga maalintii labana way ka dambeeyaan labaa ka horeeya duhur iyo duhur iyo subax waa ka horeeyaan waa maalinnimadii ma garanaysa maqrib iyo cishadii way ka dambeeyaan casarka marka wuxuu dhacayaa dhexdii casarku wuxuu noqonayaa dhexdii buu gelaya markaa sidaas baa ugu raajixsan waa salaada casr wey sida axaadiiaasi ay sheegayso imaamu shaafici raximah llah isagu wuxuu sheegay inay salaada subax tahay salaadahana wax ugu fadli badan orta salaado dhan fadli bay leeyihin haddana waa sii kala fadli badan yihin sida jamcu dadku si u kala fog yihiin masaajidku imanayaan ay marka ugu kala fadli badan yihiin ninka xaafadiisu halkan tahay ee laba tallaabo soo qaaday masaajidkii iyo ninka meel fog uga imanaya isku fadli maaha ninka meel fog uga imanaya ee usoo lugaynaya masaajidkii iyo salaad mooyaane wax kale aan u imanaynin masaajidkii waa ka ajri badan yahay ka kale tallaabo kastuu soo qaado ajri baa loo qoraya marka ninkan waxaa laga yaaba hadduu toban tallaabo soo qaaday ama uu shan tallaabo soo qaaday kaasna labaatan uu soo qaado way kala fadli badan yihiin xagga ajriga salaadihiina waa saasoo kale salaada ugu fadli badan waxa weeyaan waa salaada subax salaada aroorya ugu fadli badan waa xilli dadka ay hurdaan oo hurdada dadku say kacaanay adag tahay oo qofka laga yaabo hurdaduna jeclaysanayo waynu aragnay masaajidoo kale imika la buuxa salaada subaxna saf baa laga yaabaa inuu noqdo ama laga yaraado masaajida qaar kamid marka yani iyadoo dadkii xaafadda la wada joogo oo ayaa dadka iska hurdayaan oo ayna kacaynin waxaana rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam bashir ilmashaaina biulm bashir ilmashaaina fi ulami binuuri tam yowma alqiyaama waxaad ugu bushaaraysaa dadka habeenka mugdiga dhex socda mugdiga dhex socda nuur taamoo dhammaystiran inay leeyihiin maalinta qiyaamaha ugu bushaaray salaada casarna fadli badan bay leedahay salaada cishaa'ina saasoo kale fadli fara badan ba iyaduna ay leedahay walahu can cabdillaahi bni mascuud walahu waxa u sugnaaday muslim عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر لمنك مشركين تاها وحي كحبس الرسول صلاة عصر حتى احمرت الشمس إلا قرح ذي عصاتي أو اصفرت ما يعذار نغط يعني اسكدوين لبدا معنو احمرارك يا اصفرارك ومكي قدك كل واتا يا شعاع يلته يا مكالو قلت كذا اصفرارك intayna casaan wada noqon gudkaynu ku dhawaan yaa isfiraan la ydhaha marka gudka ku dhawaatana ay ku sigtayna dhacdana waxaa la dhahdaa yani ixmiraar faqaala rasuulu llahi rasuulku wuxu uhi sal ly slam shagaluuna can salaati alwustaa salaadii dhex ayay naga mashquuliyeen salaati alcasri ahayd mala'a allahu ajwaafahum wa qubuurahum naaraa mala'a allahu ajwaafahum caloolahooda ilaahay ha ka buuxiyo iyo wa qubuurahum qubuurtoodaba naaran dab ha ka buuxiyo aw xasha allahu ama ilaahay ha ku gufeeyo ajwaafahum caloolahooda iyo wa qubuurahum qubuurahoodaba naaran dab ha ku gufeeyo marka xashaa iyo markaa mala'a farqiga udhexeeya waxa weeyaan xashwiga ayaa kasii xeel dheer oo waxa weeyaan horta w- labada shuba buuxin weeyaan waa wixii la buuxiyo midna waa la buuxinaya midna marka la buuxiyo lasi lagu sii cadaadinaya lagu sii guraya si markaa aada loo sii buuxiyo khasab baa lagu buuxinaya yani aad baa wax ka- in kale zaa'ida baa lagu daraya aad baa in kale zaa'ida lagu daraya marka xashaa waa noocaa weeyaan xadiidkan xadiidkii horun buu la macno yahay shaqaaluuna can salaati alwusطaa salaati alcasri arrin yarun baa ku jirta halkan oo markaa ay ku yar kala duwan yihiin xadiidka ayo hore iyo xadiidkani xadiidka waxay nagu taallaa xadiidkan xadiidka cali waxaa ku taalla rasuulka inay ka mashquuliin mush- mushrikiintii can salaat alcasr xataa gaabat ishams ilaa qoraxdiiba ay dhacday fasallaaha bayna almaqrib walcishaa sidaasba marka xadiidka ku taalla hore ee marka waxa weeyaan cali bin abi aalib xadiidkan cabdullaahi bin mascuudna anahum xabasuuhu can salaati alcasri salaaddii casr bay ka xabiseen xataa marat ishamsu aw isfarat ilaa godkay ku dhawaatay xadiidka hore muxuu sheegay qoraxdii baa dhacday xataa gaabat ishams ilaa qoraxdii bay dhacday xadiidkanna muxuu sheegay inay godkii ku dhawaatay waa- laakiin weli ayna dhicine ay casaatay marka eh, xadiidka cali wuxuu tilmaamayaa shuqligu inuu ahaa ilaa qoraxda dhicitaankeedii xadiidkan ibnu mascuudna wuxuu tilmaamayaa mashquulku inuu ahaa ilaa qoraxda casaankeedii marka waa laba arrimood baa waa lasku waa laisku waafajiyey eh, labada xadiid Eh, mid waxa weeye in la yidhaahdo ina ashugla laysa fii yawmin waaxidin bal fii yawmayn maalin keliya ma ahayn arrintani qisadan yani dhicitaanku ma ahayn maalin keliya laba maalmood bay ahayd maalin qoraxdibaba dhacdayba markaasuu salaadda casar tukaday oo waxa weeyaan ilaa waqtigaasna mashquuliyey maalinna ilaa qoraxdii godka ay ku dhawaatayba mash- ay mashquuleen oo qoraxdiiba ku- godka ku dhawaatay taasi waa qodob arrin labaadna waa la odhan karaayo waxa weeye shuqligu wuxuu dhammaaday mashquulkii mashquulkii ay ku mashquulsanaayeen godka qoditaankiisii eh, iyo dagaalka waxa uu dhammaaday i- qoraxdii mar godka ku dhawaatay oo qoraxdii bay casaatay salaadiina waxay noqotay bacda almaqrib oo sala- eh, yani waktigii qoraxdii dhacday bacda alghuruub ayay noqotay salaadii waxa weeyaan ee casarna waqtigii la tukaday oo markii eh, shuqligu dhammaaday iyadoo qoraxdu godka ay saaran tahay oo ku dhow tahay oo qoraxda ay cas tahay intay u diyaar garoobayeen bay qoraxdiiba dhacdayba ay weysaysanayeen dabeetana waxay tukadeen salaadii waxa weeyaan een, bacd qa- qa- eh, bacd alghuruub yani qoraxdii markay dhacday dabadeed labada arrimoodba waa la isku waafajiyey intaas bay markaa farqi weyn u dhexeeya weeye laakiin in sida kale waa iskaga mid weeyaan can cabdillahi bni cabbaas cabdillahi bni cabbaas radia allahu canhuma qaala wuxu uhi cabdillaah actama annabiyu sala allahu alayhi wasalama bilcishaa nebiga calayhi salaatu wasalaam salaadii cishe ayuu caweeyey yani dib uu dhigay actamada waxa la idhahdaa ee catama yactimu idaa adlama markii mudog uu noqdo waalcatamatu aldulma mugdiga la yidhahdaa wa qiila inahaa ismun lihuluthi alleyli alwali bacda guruubi ashafaq catamo waxa la idhahdaa baa la yidhi marka uu casaanka halkaa qoraxda kaga hadhaw baaboo dabadeed habeenkii marka saddex meelood loo qabay meel ahaanta hore baa catamo la yidhahdaa taas baa catamo la yidhahdaa rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam salaada cisha ay wuxuu ku yidhi saxaabada nimanka acraabta remiyigu inayd kaga xoog badanin salaada cishaay inay dhahdaan catama catama ayagu geeliibay markaa lisitaankiisiibay dib u dhigayaan ilaa dhulku madoobaanay markaasay deetana geela lisayaan ama xoolihi ay lisayaan marka idinku catamaha odhanine cisho dhaha buu yidhi saas daraaddeed baa salaada cishaay in catamo lagu magacaabo ay culimmada qaar kamid waa makruuh wey saa uu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam laakiin rasuulku waa ka sugnaatay salaatu alcatama iyo salaatu subxi inuu xadiid isugu yani alcatama ku magacaabay marka in lagu magacaabo wax dhibaataa ma laha in la iska daayaana waa sida wanaagsan actama nabiyu sala allahu alayhi wasalama bilcishaa salaadii cisha ayuu rasuulku dib u dhigay marka saas ma noqonaysaa yani wakti madow dib ugu yar dhigay salaadii fakharaja cumaru cumar baa soo baxay faqaala wuxuu ihi asalaata yaa rasuula allah asalaata ay salli salaat salaada na tuki rasuulka ilaahayow salaada markaa waxa weeyaan hala tukado raqada annisaa'u waasibyaanu caruurtii dumarkii masaajidka salaada u yimid waa seexdeen fakharaja waa baxay wara'suhu yaqturu madaxiisana markaa biyay ka daayaan timihiisii yaquulu isagoo lowlaa an shuqa calaa ummatii aw cala annaas dadka ama ummadayda haddii aanan ku dhib ahayn la amartuhum waxaan fari lahaa bi haadihi asalaa salaadda waxaan fari lahaa haadihi asaaca waktigan baan fari lahaa inay tukadaan haddayna ku dhib mudanaynin oo dhibaatayna kasoo gaadhin habeenkaa mugdigiisa iyo dib u dhigaas ayay dhibaato badan kasoo gaadhaynin waxaan odhan lahaa xilligan ha la tukado waay asalaata yaa rasuula allah markaa ficilku muuse qadari doontaa salli salaata yaa rasuula allah raqada annisaau wasibyaan dumarkii carruurtii masaajidka yimid waa seexdeen salaadii buu dib u dhigay oo aan la tukanin markaa waa seexdeen fakharaja wara'suhu yaqturu madaxiisii oo da-ay uu soo baxay gurigiisa kasoo masaajidka u soo galay marka masaajidka gurigiisa isku dhaysanaayeen markaa madaxa yani waa timihii biyaa ka da-ayay marka halkaasoo kale culamada qaarkood waxay u daliishadeen in rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku mashquulsanaa yaquul wuxuu soo baxay isagoo lowlaa an shuqa calaa ummatii aw cala annaas washaku raawi yacni dadku ama ummadayda haddayna ku dhib mudanaynin dhibaata haddayna kasoo gaadhaynin la amartuhum waxaan fari lahaa bi haadihi asalaa haadihi saaca salaadan cishe waxaan fari lahaa saacaddan inay tukadaan saacadda xilligan aynu joogno oo dib loo dhigay ah inay tukadaan sancaani wuxuu leeyahay haadihi alalfaad fi hada alxadiid lam yattafiqaa calayha alfaadda xadiiska lagu taalla bukhaari iyo muslim iskumay waafaqin xadiidka saxiixa xadiidka bukhaari ku yaalla alfaadiisu waa kala duwan tahay waa ka duwan tahay lafdigan markaa cumdaha ku yaalla marka wuxu uhi wabihada asiyaaq laysa lahumaa walaa liaxadihima siyaaqa caynkanay xadiidka uu qoran uu qoran yahay bukhaari iyo muslim kuma sugna midkoodna si gaara kuma sugna laakiin bal huwa majmuucun min majmuuci maa fiihimaa axaadiisii ku jirtay unbuu sheekhu iskaga keenayo halkan xadiidu mu kasoo saaray buu leeyay laakiin lafdi noocaasoo bukhaari muslim leyn ma jirto saas buu tambihiyey tambihana culimmada shuraaxda waxa weeyaan cumduhu may tambihinin isaga aan ahayn xadiidku wuxuuna tusinayaa oo uu tilmaamayaa in salaada cishaay in dib loo dhigaa inay fadli badan tahay sida hore soo sheegnay salaad walba in awalka laga tukado ayaa fadli badan salaad walba oo awal wakti ha in la tukado ayaa fadli badan ilaa laba salaadood mooyaane salaada duhur wakti kuleelku jiro iyo salaada cishaaye in dib loo dhigo waxaa fadli badan markaa in dib loo dhigo axaadiis baan kusoo aroortay kaloo kan aan ahayn waxaa ka mid ah xadiidu xumayd wuxuu yidhi su'ila anas ibnu malik anas baa la weydiiyey hal ittakhada annabiyu sala allahu alayhi wasalama khaataman rasuulku khaatam miyuu samaystay yani fargal ama katuun dabeetana wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam akhara laylatan salaata alcishaa habeen buu salaadii cishay dib u dhigay wuxuuna dib ugu dhigay ilaa shadri leyl ilaa habeenka kale barhkiisiibuu dib ugu dhigay yani habeen buu kala ilaa habeen kale barhkiisi dib ugu dhigay dabeetana rasuulku calayhi salaatu wasalaam wejigiisuuna soo qaabilsiiyey fakaannii anduru ilaa wabiidi khaatamihi waxaabad moodaa inaan fiirinayo xilligaa yani wuxuu sawirtay waaqicii ma garanayso waxaabad moodaa in aan fiirinayo oo aan arkayo kaatuunkiisa caddaankiisii ama iftiinkiisii dabeetana wuxuu uhi ina annaasa qad salluu rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam ina annaasa qad salluu wanaamuu dadku way tukadeen way seexdeen dadka qaar kamid way iska tukadeen dadkima kale meelaha ka imin jira fogfog oo kale waxa laga yaba meel jamaca inay ka heleen way tukadeen way seexdeen wainakum lam tazaaluu fii salaatin ma ntadartumuuhaa idinkuna salaad kamaydaan zuulin inta aad salaad sugaysiin inta aad salaada aad sugaysiin salaada cishaay intaad sugayseen salaad kamaydaan zuulinoo waxaad ka dhigneedeen qof tukanaya oo kale ama qaar tukanaya oo kale ayaad ahaydeen yani salaad baad ku jirteen buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam bukhaari muslim baa soo saaray sidoo kale caaisha waxta radia allahu canha sida markaa muslim ku sugan nabigu calayhi salaatu wasalaam habeen habeenada ka miduu salaadii cishaay dib u dhigay yani wuu caweeyey xataa dahaba caamat lleyl ilaa habeenka in badanoo ka mida ay tagtay wa xataa naama ahlulmasjid ilaa dadkii masaajidka yimid ee salaada u yimidba ay seexdeen deetana rasuulku waa soo baxay calayhi salaatu wasalaam gurigii buu ka yimid oo masaajidkii buu yimid deetana waa tukaday salaaddii buu dadkii tukiyey deetana wuxuu yihi inahu lawaqtuhaa lowlaa an ashuqa calaa ummati waqtigaa aynu tukanayna salaada cishaaye waa waqtigeedii weeyaan haddii dadku ayna ku dhib mudanaynin ummadayda haddii dhibaata ayna ka soo gaarahaynin waktiga salaada ceshay oo waktiga hadda aynu tukanina weeyaan buu rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka waa xadiidaas waxay ku tusinaysaa salaada ceshaay in dib loo dhigaa in ay fadli badan tahay taas waa mid ahlucilmiga qaar kamid waxay yidhaahdeen waxa fadli badan sida xadiidka xagga horena kusoo marnay in salaad kasta awalkeeda laga tukado salaada cesha in awalka laga tukadaa fadli badan laba arrimood labadaba ko xadiidka hore waa u daliil arrinka labaadna inta faraha badanna rasuulku awalka salaadu ka tukan jiray salaada ceshae lafteeda maalmaha qaar ka mid ah buu salaadii dib u dhigay sida xadiistaas ka muuqata laakiin xadiidka waxaa ka muuqata in uu ta'khiirka dib u dhigitaanku inuu ka fadli badan yahay in salaada waqtigeeda ugu horreeya la tukado laakiin waxaa wanaagsan rasuulku calayhi salaatu wasalaam muxuu dib ugu dhigi waayey salaadii cishaay isagoo sheegay waqtiga ugu fadli badan waqtigaa inuu yahay waa ka tegey muxuu uga tegey lirafci lxaraj ummadda in laga kor yeelo dhibaatada mashaqada ka soo gaadhaysa iyo mushkiladda iyo dhibaatada ka soo gaadhaysa in laga kor yeelo ayaa marka waxa weeyaan uu dib ugu dhigi waayey sidaa daraaddeed wuxuu rasuulku qaatay calayhi salaatu wasalaam kii yaraa kii fududaa al aysar oo ah salaadda awalkii laga tukado salaada cisha awalkii laga tukado iyadoo fadli badan tahay in salaada xagga dambe dib loo dhigo oo xagga dambe laga tukado sababtu dib ugu dhigi waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu xilligaa ugu deen waayo u dhan waayo xilligaa hala tukado waxa weeyaan ummadda si ayna ugu dhib mudan oo wuxuu lowlaa an ashuqa calaa ummatii mashaqaa jirta meeshii mashaqadaa jirta awgeed buu dib ugu dhigi waayey deetana wuxuu qaatay bil aysar kii fududaa oo ah in salaada awalka markaa laga tukado waana sidaas sidaas sawaabkii awalka laga tukanaya haddaad tidhaahdid salaaddii xagga dambe inu dhiganay oo xagga dambe baynu ka tukanaa sagaalkii wixii ka dambeeya iyo tobanada dee dadka way ku dhib mudanayaanoo waa waa la seexan lahaa dadka guryahooda iska tegi lahaayeen marka rasuulkana waxau tilmaamay in mashaqa dadkay ka soo gaadhayso sidaa daraaddeed waxaa la qaadanaya aysarka cinda tazaahum almasaalix laakiin dadku hadday u badan yihiin maalan dad xilligaa tukan karaya oo kale dib baa loogu dhigaya dib baa loogu dhigaya waayo shareecadu waxay ku wareegaysaa cala alyusri wa rafci alxaraj yusri oo fudaydintii ah iyo dadka muslimiintaa in laga rafciyo dhibaatada can caaisha radia allahu canha ana annabiya sala allahu alayhi wasalama qaal rasuulku wuxuu yidhi idaa uqiimat asalaatu salaada marka la aqiimo wa xadara alcashaau cashaduna la keeno wa xadara alcashaau cashaduna ay timaado waa la keenayaa iyadu iman mayse fabda'uu bilcashaa cashada ku bilaaba idaa uqiimat asalaa salaada marka la aqiimo waa aqiimitaanka addimaadii maaha waa marka la aqiimo wey aqiimitaanka salaadda waa loo kacaya aadaakana dadkii baa la ogeysinaya waqtiguuna soo galay wa xadara alcashaau cashaduna ay timaado oo la keeno oo cuntadii lasoo dhigo fabda'uu bilcashaa'i cashada ku bilaaba alcashaa iyo alcishaa farqiga udhexeeya caynkaoo la kor dhabo iyo caynka la hoos dhabo caynka haddaa la hoos dhabo oo la yidhaahdo alcishaau waa salaadii cishe oo waktigaas zamankaa weeyaan haddaa alcashaau la dhaha caynkii la kor dhigana waa acaam waa cuntadii la cuniyo habeenkii waxay kasoo horjeedaa qadadii yani qadadii bay maaragtay qadadii bay kasoo horjeedaa waa cashadii lakin alada iyo alcasha marka alcasha waa muqaabil alada qadada bay muqaabil u tahay marka tan waa cashada nusuus haddaa loo fiirsado qadadina waa ku taallaa cashadina ku taallaa laakiin weli maaragtay aroortii cuntadii la cunaya ma jirto innaga quraacdayna dhahan ya way way qadan jireen way cashan jireen laakiin aroorta hore cuntadii la cunayay ayaa meesha ka baxday baa layidhi laakiin taana daliil baa loo haya iyadan inay quraacdu jir jirtay waxaa u daliila rasuulka calayhi salaatu wasalaam maalin buu salaaddii subax tukaday masaajidkii buu iska fadhiyey waxoogaa ilaa qoraxday soo baxday marka waxoogaa qoraxday soo baxday buu gurigiisii yimi si wax la cuno ma haysiin markaas yidha maya wax la cuno maba haynaba rasul haddaa waan soomanay haddaa waaman soomanahaba innii saaimun idan innii saa'imun marka cunto ayuu weydiiyey cuntadaa dee wuxuu u weydiiyey maxay in waktiga wax la cuni jira waa laga yaaba soo ma walaa dadkeenna horba waa la qadin jirin baan malanaya miyigeen waa aroortii iyo waxaan filayaa inay cashada unahayd soo maha oo lagu canaa la cabbi jiray qadada sax idaa uqiimat isalaatu salaada marka la aqiimo waxadara alcashaau cashadana la keeno ay cashada timaado fabda-u bilcashaai cashada ku bilaaba salaadan waxaa loo jeedaa baa yidhi salaadii maqrib waayo rasuulku wuxu yihi calayhi salaatu wasalaam idaa qadima alcashaau fabda-u bihi cashada markay keento cashada markay timaado la keeno cashada ku bilaaba qabla salaati almaqribi salaada maqrib ka hor walaa tacjaluu can cashaa'ikum cuntadiinaasina cashadiinaasina haka degdegina haka degdegina laakiin sababtu waa maxay loo yidhi waxa weeyaan salaada iyo cuntada cuntada ha la horraysiiyo cuntada haddaa la keenay salaadiina la adimay ama la aqiimay salaada ka horraysiyey cuntadii baa la yidhi sababta loo yidhi waxa weeye qalbigaa laga yaabaa inuu la xidhiidho cuntadii kala inuu qofku cuntadii ku mashquulo cuntadii u baahan yahay marka waxaa laga yaba cuntadii in qalbigiisaba markaa ay raacdo waxyaaba fara badan ba isweydiin karaa marka mashquulka qalbigiisa ku dhacaya awgeed baa loo diiday inuu qofku salaadii uu galo maaha ilaalin la ilaalinayo addoonka xaqiisa la ilaalinayo maaha waa xaqa ilaahay oo la ilaalinayo eeg yani markii leeyahy cuntada iska cun cuntada marka laguu soo dhigo salaadina la aqiimo cuntada cun marka la leeyahay xaq adigu aad leedahay oo la ilaalinaya maaha waxaa la ilaalinaya xaqa ilaahay uu leeyahay waxaa la doonaya salaada aad gudanaysid inaad ku gudatid si wanaagsan iyo qalbiga oo faariqa oo ilaahay xaggiisa u jeeda oo marka waxa wax mashquuliya uuna jirin inaad salaadii aad gudatid baa la doonaya marka xaqii ilaahay baa la ilaalinaya ee maaha xaqii addoonkaa la ilaalinaya maaha marka maadaama caynkaasi ay tahay cilladda haddii ay tahay mashquulka qofku uu ku mashquulayo cuntadii qalbigiisuna uu mashquulayo xukunkuna waa la wareegayaa xukunkuna waa la wareegaya waxa weeyaan salaad kasta oo cunto lagu keeno waa lamid un duhurkii waa lamid a daqadadii lagu soo dhigo haddaa casarkii adigoo gaajoonay cunto lagu keeno salaadii cishaaya haddaa saasoo kale lagu keeno yacni salaadaha kaleo dhan waa lamid inta cilladaas ay jirto xukunkuna waa la wareegaya alxukmu yaduru maca cillatihi wujuudan wa cadama salaaduhu waa la mid weeyaanoo salaadaha markaa waa wada shamlisanaya xadiidkan baana daliil u ah in salaadaha uu shamlisanayo iyo xadiidka inoo soo socda inoo mada sidaasoo kale cabdillahi bni cumar bni khadaab waxaa la yidhi yuudac lahu acaam cuntadaa loo soo dhigi jiray salaadana waa la aqiimi jiray deetana salaada muu tegi jirin ilaa cuntada u ka faaruqo isagoo maqlaya welibana imaamka qiraa'adiisa iyadoo qiraa'ada imaamku markaa waa qiraya isagoo maqlaya cuntadii iska cuni jiray marka cuntada lagu soo dhigo markaa uu cuntaduba qofku cunaya waxa welibana ay sii adagtay qofka sooman marka waxa weeyaan afurkii loo soo dhigo haddii masaajidda qaar ka mid a sid sidii markaa dhici jirtay ee salaaddii hore loo galaba salaaddii maqrib inta la aadimo isla markaba haddana la galo isagu tegi maayo cuntadu cunaya oo rasuulku wuxu alayhi salam laa yazaalu nnaasu bikhayrin maa cajalu lfitra dadku khayr ka zuuli maayeen inta afurka ay didjinayaan markaa waxa wanaagsan salaad dib loogu dhigo si dadku kusoo gaadhaan oo dadkuna waa furaan marka haddii dhici weydo sida waxa wey salaaddii lagaa horgalay cuntada inay kahor taalo cuntadaad iska cunaysaa salaada wixii aad ka gaadhidna waa tukan doontaa culamada qaarkood waxay yidhahen cuntada la fiirinaya cuntada haddii ay tahay cunto culus salaadu hore uga tegay oo dumaanto dhan baa laga yaaba inay cuntidu haddii ay cuntada cunto fudud tahayna cuntadu cunaya dadka salaadu tegaya waxa kale ee la sheegay waxa kale la eegaya baahida qofka cuntada u haysa haddii baahida cuntada u haysa ay badan tahay cuntadu cunaya waa gaajoonayaa ama waa dad baa ka dambeeya imanaya oo ku hadhu uga soo noqon lahaa yusle waaba lagaa cuni doonaa yani intaa waa lagaa soo horqaadi doonaa dad baa maalan de meesha imanaya meeshaa lagu badan yahay marka baahida meesha waasa cuntada waasa hadday badan tahay cuntadii bu cunaya haddii cuntada baahiba ayna wahaynin baahi haddayna wahaynin naftuna ayna ku mashquulaynin waxa weeyaan salaadii buu tukanaya sidaasna marka waa la sheegay waayo waxaa taasoo kale loogu dalishay rasuulka calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid isagoo garab ai cunaya garab isagu cunaya baa salaadii loogu yeedhay deetna iska dhigay garabkiiyo deetna salaadii bu gala marka waxay yidhahdeen culimmadu rasulku isagoo cunto cunaya loo yeedho kaa salaad ma tukin marka waxay kaga jawan yidhahdeen salaada cuntadanu cunaya cunto khafiif ba ahayd cafwan waxaan jeeda cuntadanu cunaya baahi fara badan baanu hayn baahi fara badan baanu hayn saa daraadeed buu salaaddii markaa u rasuulku galay alayh salaatu wasalaam waay taas markaa waa taa waxa kale halkan la mida haddaba mar haddaa la yidhi wixii qofka sa- salaada ka mashquulinaya oo cuntada ay ka mid tahay iyadoo ay jirto yuuna markaa salaadii tukanin xadiidka soo socdana waa inoo sheegayaaye waxaa ka mid a iyadoo qofkii kaadi badaniba ay hayso xadiis soo socda inoo sheegi doono ama caloshu waxaanunayso oo saxara ay hayso ama calo fara badaniba ay hayso oo iminka qof maaragta calo ay qabato yacni qof waxyaabaha qalbigiisa mashquulinayana waa raaciyeen xadiidkan soo socdaana waa la macno walimuslimin can caaisha walimuslimin muslim waxa u sugnaaday can caaisha caasha iyadoo laga warinay radia allahu canha qaalat samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam yaquul waxaan maqlay rasuulka ilaahi oo leh laa salaata salaadi may ahanin bixadrati طacaamin cunto la keenay cunto haddaa meesha lasoo dhigo salaad ma ahanin salaad la tukan maayo walaa huwa yudaaficuhu lakbathaan labadii xumaana iyagoo ay riixayaan na salaadi may ahaanin salaad la tukana ma yani may ahaanin laa salaata salaad may ahaanin bixadrati طacaamin ay bixuduuri طacaamin cunto haddaa meesha lasoo dhigo salaad la tukan maayo walaa huwa yudaaficuhu lakbathaan akhbathaanku waa kaadid iyo saxaradii iyadoo labadaasi ay riixayaan qofkii isaguna uu riixayo waxa weeyaan salaadi may ahaan inuu tukado marka yudaaficuhu wa mudaafacatuhumaa lahu yadfacuhumaa can lkhuruuj wayadfacaanihi can الshugli bigayrihimaa liyakhruja yani isaguna ayagu riixaya iyaguna yani uu riixaya wuxuu u diidaya inay soo baxaan iyaguna isagay riixayaan waxay doonayaan inay soo baxaan marka iyagoo saas isku riixaya kaadidii saxaradii inuu salaad tukadaba maha oo mashquulaya qofkii oo mashquulaya marka xadiidka qaybta hore waxa weeyaan laa salaata bixadri طacaam xagga horen xadiidka hore tilmaamaya xadiidkan wuxuu ku daray walaa huwa yudaaficu lakbathaan akhbathaanka waa albowl walgaaya waxay yidhahdeen culimmadu haddii kaadidan iyo saxaradan haysaa sababtooda uu uga tegayo arkaan salaadii arkaanteedii iyo shuruudeedii salaadaas ma asaxayso arkaan buu ka tegaya waxaa ka mid a arkaantii dumaaninadii inuu ku xasilo kumaba xasilayaba oo salaada waa- waaba dedejinaya ama hore wuu dedejinaya wuxuu leeya horaad markaa suuligaa u tegtid markii shuruud ama arkaan ay salaadu leedahay markay tegsiinayso ee meesha ay ka saarayso iyaga sababtoodii ay rugni markaa uu meesha uga baxayo salaadaasi ma ansaxayso salaada waa soo celinaya laakiin haddii tay keliya qofkiina khushuucdii ka tegsinayso yaro mashquulinayso salaadii waa ansaxaysaa lakin de ajriga waa nusqaamaya khushuuc baa la doonaya khushuucdii meesha waa ka baxday marka yani salaadda waa ansaxi doontaa laakiin de waxa marka wuxuu shay karaahiya u leeyimi marka waxaa la doonaya qofkii inuu salaadda markuu gelay u noqo kharij yani qalbigiisu waa inuu khaali albaal waa inuu noqdo mid markaa qalbigiisu uu saafi yahay wuxuu ku mashquulsan yahay ayna jirin cunto uu ku mashquulsan yahay iyo waxyaaba kale ku mashquulsan yahay dhammaanteed waxaa la rabaa in uu salaadii uu khushuuc ku tukado saa dalaad saa daraaddeed baa culimadu waxay yidhaahdeen ruuxu salaati alkhushuuc ruuxda salaadu waa khushuucda qalbigoo lasoo xaadiriyo qalbigaad soo xaadirinaysaa inayd ilaahay hortaagan tahay baad markaa qalbiga gelinaysaa waxaad markaa rajadii ilahay aad rajaynaysay jannadaas aad rajaynaysay iyo ciqaabka ilahi aad ka cabsanaysay baad markaa gelinaysaa qalbigii markaa qalbi ilaahay subxaanahu watacaala baad qalbiga saafi uga dhigaysaa waad khushuucaysaa fa salaatun bilaa khushuuc kaljasadi bilaa ruux salaad bilaa khushuucihi waa jasad bilaa ruuxa weeyaan jasad bilaa ruux mar qofka salaad markuu galo waxa weeyaan inuu khushuuc aad iyo aad u wanaagsantay markaa qofkii labadan ay riixayeen oo waxa weeyaan dee khushuuci baa ka tegaysa waxaa kale xadiidka inooga muuqata xadiidkan iyo kaka horreeyey labadaba jamaca salaada jamaca in la yimaada waa waajib waa lasoo xaadiraa waa inoo imanaysaa oo axaadiidka soo socota inooga imanaysaa cudurdaar baa looga tegi karaa waxaa ka mid a qofkii kaadidii badnayd ee haysay ama saxaradii amaba cuntada qofkii loo soo dhigay oo kale ama qofkii basal soo cunay ama toon waynu xagga dambe ku arki doona insha allahu taala qofku basal soo cunay mutan cunay masaajidka ma imanayo waayo wax ur baa ka soo baxaysa markaa dad ka dhibaysa ibn lqayim wuxuu yihi raximah llah wاlأshyaء alati yu'dii inxibaasuha wa mudaafacatuha casharatun ashyaada qofka inuu haysto dhibaysaa waa toban hadduu haysto cudur buu ka qaadaya waa toban buu yidhi addam idaa haaja dhiigu hadduu kaco hadduu dhiigu farabato inuu qofku istoobo uu dhiiggii iska soo shubaa wanaagsan haddii kale xidhitaankaa dhiigga la xidhay wuxuu sababayaa inuu waxa weeyaan cudurru sababaya walmaniy waxaa kale ka mida manidii qofku marka shahwada ku badato manidii inay xabisanto iyadana cudurraa laga yaaba inay sababto inay cudurra sababto ayaa suurtagala walbawl kaadidii waxaa laga yaabaa dhulkaa kaadida soo marayso iyo kaadi haystaba inay xanuunto qofkii walgaaya saxaradii iyaduna qofku hadduu xejisto oo markaa uu xabiso iyaduna sidaasoo kale wariix naqaskii qofka kasoo baxayey iyadana hadduu xabiso uu xidho uu u diidana soo baxdo iyaduna dhibaatay ku keenaysa walqay hunqaacadii hadday hunqaacdo iyaduna saasoo kale ay qabato qofku inuu iska hunqaaco wanaagsan waayo waxa soo baxaya waa wax markaa kasoo ka soo baxaya wixii caloosha ku jiray ee xanuun yaa soo baxaya marka inu nafisaa laga yaaba laakiin hadduu haysto isku celiyo waxa laga yaba inu cudur ka qaado walciqaas waa hindhisadii hindhisadii dad iska celiya iyadana saasoo kale hindhisada qofku markuu hindhiso jirkii firfircooni baa gelaya marka inu isku celiya maaha walnow hurdadii waljuuc gaajadii walcatash haraadkii intaasba haddaa la xabiso waxa weeyaan oo la xidho dhibaata keenaysa wuxu uhi wakullu waaxidin min hadihi alcasharati mid kastoo tobankan ka mid ihi yuujibu xabsahu yuujibu xab yuujibu xabsuhu daa-un min aladwaa xidhitaankiisu waxay keensanaysaa cudur cudurrada ka mida cudur bay sababaysaa bu cudurrada ka mida markaa waa in la sii daaya in la sii daaya saas daraaddeed shaaricina wuxuu leeyahy salaad miyaa la tukani qofka horta xaajadiisa ha soo guto xaajadiisii ha soo guto can cabdillahi bni cabbaas radia allahu canhuma qaala wuxu uhi shahida cindii rijaalun agtayda waxaa ka markhaati kacay rag mardiyuuna raalli laga yahay wa ardaahum cindii waxaa loogu sii raalli badan yahay agteeda cumaru cumar baa ah qofka loogu sii raalli badan yahay ana annabiya sala allahu alayhi wasalama nebiga ilaahay nahaa waa diiday cani asalaati salaad ayaa u diiday bacda subxi salaad subax dabadeed in la tukado xataa tatluca ashamsu ilaa qoraxdu ay soo baxdo wa bacda alcasri casr dabadeed in la tukadana waa diiday xataa taqruba ilaa ay dhacdo awqaaddii salaada markii uu soo sheegay sheekhu iyuu xadiidkan uu kaga warramaya iyo xadiidka ka dambeeya awqaaddii salaadda la diiday waktiyo wati salaadda aan la tukanayn salaadaha laleeya aan la tukanayna la diidayaana waxa weeye waa salaadaha sunnayaasha ee mutlaqa ah salaadii laakiin qofka ka tagtay de waa tukanaya waktigaas buu tukanaya saddex waqti markaa weeyaan salaaduhu waqtiyadaa la diiday waa saddex waqti laba waqti xadiidkan bay noogu yaallaan salaada subax marka la tukado dabadeed ilaa inta qoraxda ka soo baxayso walibina soo bixitaanka qoraxduna waa inay samada kor usoo raacdaa waran in leeg ama qof joogi wayna kor usoo baxdaa kaasu waa mid waktiga labaadna waa casar dabadii ilaa inta qoraxdu ka dhacayso ee godka ka gelayso waktiga saddexaadna waxa weeye samada bartankeeda markay taagan tahay samada bartankeeda markay taagan tahay aynay weli xaggaa aynay u zuulin ee bartanka istaagtayna waktigaasna waa wakti la diiday in la tukado saddexdaa waqti baa la diiday saddexdaa waqti ayaa la diiday waktigaa bartankay taagan tahay oo kale rasuulku wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam xilligaa jahanamo ayaa la shidaa buuri xilligaa jahanamo ayaa la shida waktiga soo baxaysana qoraxdii shaydaankaas ku beego oo labadiisa gees dhexdooda ka soo baxdaa waktigaasi u sujuudaa nimankii gaalada ahaa marka dhacaysana sidaas oo kale marka waa saddexdaa wakti shan waktina waa laga dhigay shan waktina waa saddexdaa wakti shan baa ka soo baxaya subax dabadii ilaa inta qoraxda soo baxaysa waa mid qoraxdu markay soo baxdo ilaa inta waran in leeg ama joog qofkii kor usoo baxayso waa laba samada bartankeeda markay taagantahay waa saddex markay casar dabadii waa afar qoraxda markay godka ku dhowdayna waa shan shanta waktiba markaa aan la tukanin baa la yidhi laba wakti baa laga soo reebaya laba wakti baa laga soo reebaya labada wakti laga soo reebaya waxaa weeye salaada casar dabadeed waa la tukan karaa intay qoraxda ay saafi tahay inay casaanin inay godka u dhawaanin waktiga waa laga soo reebay salaada subax dabadeedna waa la tukan karaa waxaa u daliila rasuulka calayhi salaatu wasalaam cali bn abi aalib wuxuu yihi nahaa rasuulka alay nahaa can asalaati bacda alcasri casar dabadi in la tukado rasuulku waa diiday ilaa washamsu murtafica qoraxdoo sarraysa mooyaane qoraxdu hadday casar dabadii hadday qoraxdu ay saafi tahay oo weli ay sarrayso oo godka aynu ku dhawaanin waxa weeyaan waa la tukan karaa waa xadiis saxiixa abu daawuud baa soo saaray xadiidkii kale ee subaxa tilmaamayaana rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam laa tusalluu cinda طuluuci shamsi qoraxdu marka soo baxdo yaan la tukanin walaa cinda guruubiha marka dhacsan yaan la tukanin fainahaa taطlucu wataqrubu bayna qarna shayطaanin shayaan labadiisa gees dhexdooda ayay ka soo baxdaa kana dhacdaa wasalluu bayna dalika maa shi'tum intaa inta ka dhexaysa tukada haddaad doontiin yani markay soo bixitaankii qoraxda iyo dhicitaankii qoraxda markaa la sheegay marka intaa wixii ka dhexeeya waa la tukan karaa wey marka labada waqti waa laga soo reebay iyada taas waa taa salaadaha faralka ah ee qofkii ka tegey isaguna waa tukanaya xilligaa laftooda waa tukan karaa salaadii ka tagtay casarka hadduu ka tago qoraxdooda sii dhacaysa waa tukan karaa subaxii saasoo kale qoraxda u soo baxaysa salaadii subax waa tukan karaa salaadii duhur waxaa salaadii subax subadi bartinkeeda iyadoo joogta waa tukan karaa salaadihii faralka ahaa kadalika qoraxdu haddii bacda casar oo kale ay madoobaato waa la tukanayaa salaadii marka waxa wey salaad kusuufki lohan jiray saas daraadeed ba culimadu waxay dhahan salaadaha sababta leh salaadihii far- faralka ahaana waa la tukanayaa salaadaha sunnayaasha ee sabab lehna waa la tukanayaa waxaa ka mid a taasi salaadii subax dabadeed baa dayax ba madoobaada la odhan maayo salaada subax dabadeed in la tukado waa la diiday waa la tukanaya qoraxda markii saa usoo booday eena samada kursuuf filan balaanka iyadoo madow salaadii marka waa la tukanaya salaadii lohan jiray salaatul kusuuf qorax madoobaadka la tukanaya casar dabadeed waa qoraxda madoobaad waa la tukanaya markay sii dhacayso madoobaad waa la tukanaya sabab bay leedahay marka salaadaas masaajidkii baa soo gashay waxaa lagaa doonaya laba ragcadood sunnaa soo gelitaankaas soo gashay waxay sabab u noqotay inaad laba ragcoo tukatid waktigii doonta aad soo gashid casar dabadii qoraxda sii dhacaysa qoraxda soo baxaysa samada bartankeeda markay taaganta intaasoo yani salaadaha sabab kale oo dhan waa la tukanayaaba markaa culimadu tilmaameen xadiidana waa u daliishadeen tilmaamaysa marka oo in salaadaha la tukanayo awqaadaas salaada jimcaha salaada jimcee culimmada qaar ka mid waa ka reebeen waktiga zawaalka oo waktigaas mid bartikeeda ay taagan tahay salaadda weli ayna soo gelin waa la tukan karaa salaada sunnayaal waa la iska tukan karaa salaada jimcaha oo ka mid maa waktiyadii kale maya salaada maalinta jimcaha ma jeeda cafan maalinta jimcaha waktiga zawaalka waa la tukan karaa salaad waa la tukan karaa sunnaa oo mutlaqa welibana oo sababna aan lahayn waxayna u daliishadeen rasuulku sala allahu alayhi wasalama waxa uu sheegay waxa weeyaan qofku inuu maalinta jimcaha haddii uu tukado salaada hadduu tukado fadli badan inuu ka helayo waxaa kamid a xadiidka markaa saxiixa ku sugan bukhaari laa yaqtasilu rajulu yowma aljumcati yuna mid marka waxa weeyaan laa yaqtasilu rajulu yowma aljumcati maalinta jimcahani nima maydho wayatatahar ma stataaca min duhrin intuu awoodana ma daharo qaato wayadahinu min duhnihi subagii yani ama maaragtay saliiddii wuxuu marsanaya inama marsado aw yamasa aw yamasu min tiibi beytihi ama gurigiisa cadarkii yaalayna ma marsado uma yakhruju deetana ma baxo falaa yufariqu bayna inayn laba qof ma kala kaxeeyo oo masaajidka joogay oo isgarab fadhiyey ma kala kaxeeyo oo dhexdooda ma fadhiisto uma yusalii deetana ma tukado maa kutiba lahu wixii loo qoray uma yansutu ma aamuso idaa takallama alimaamu imaamku markuu hadlo khaiibkii ilaa gufira lahu maa baynahu wa bayna jumcati ukhraa hadduu caynkaa sameeyo hadduu maydho uu dahaaro qaato dahaaro wanaagsan uu soo subkado oo cadarkii uu soo marsado oo markuu masaajidka yimaado dadkii wada fadhiy una kala kaxaynin dabeetana markuu masaajidka yimaado uu tukado intuu salaad awoodi karayo salaadda awoodi karaysid laba ragcadood afar lix toban wixii ka badan yacni ilaa intuu imaamku ka soo gelaya ee khaiibka uu kasoo fulayo khudbaddii dabeetana markuu khaiibka khudbaddii uu bilaabana uu aamuso jimcaha ilaa jimcaha kale soo socda inta ka dhaxaysa waa loo dambi dhaafaya buu rasulku yidhi calayhi salaatu wasalaam marka eeg uma yusalli maa kutiba lahu baa layidhi marka qofku markuu masaajid ka yimaado maalinta jimcaha qur-aan buu akriyi doonaa nebiguu ku salliyi doonaa sala allahu calayhi wasalam dikrigii kale waa aqriyi doona salaad buu tukan doona hadduu doono way u banaan yani salaad sunnayaalo mutlaqo fara badan buu tukan karaa marka waxay uga daliishadeen halkaasi in waktiga zawaalka qofku tukan karo waktiga zawaalka inuu tukan karo عن عبد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحري لا صلاة صلاة ما يهان بعد الصبح صبح دبدي حتى ترتفع الشمس إلا قرح ذكر النقطة ولا صلاة صلاة ما يهان بعد العصر عصر دبدي حتى تغيب الشمس إلا قرح يدعو إلا قرح يدعو مركز حديث كان حديث كي هورا وأسمي واحد الماميان أو قادي للديري صلاة بيت الماميان إلا حين واي مركا اوقاتنا صلاه سنياش مطلقا لا تكنين ويان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق ما أنت خندق بوين مركا حديث كان حديث كهر الله صعلا بعدما غربت الشمس قرح المركد عليه الدبديت فجعل وحو قد قري يصب إنو عايو كفار قريش لمن كي قريشين إن وحكا شيغو أي مركا قد قري وقال دمتنا وحويلي يا رسول الله رسولك إلهي ما كدت كما دوان أصلي العصر عصر إن تكذو حتى كادت حتى كادت الشمس إلا قرح البعير إيه مكاسي أي كسكتي تغرب إن دعو إيه إلا قرح البعير كل دواتي إن دعو مكاسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي إلهي وحلو والله ما قد أرتي ما صليتها أنا قلنا من تكنين قال فقمنا وانك عني إلى بطحان waadiga buطxaan yani waa waadi meesha marayey ayaa markaa buطxaan la yidhahdaa markaa togaas baanu xaggiisa u kacnay fatawada'a waa weysaystay lisalaati salaadda ayuu weysaystay watawada'naa lahaa annaguna salaaddii baanu u weysaysanay fasala alcasra casr ayuu tukaday bacdamaa garabat ishamsu qoraxdu markay dhacday dabadeed uma sallaa waa tukaday dabeetana uma sallaa bacdaha almaqriba iyada dabadeedna maqrib buu tukaday wuxuu horreysiyey maxay salaaddii casr wuxuuna ka dambaysiiyey salaadii maqrib waktiga la tukanayaana waa markii qoraxda ay dhacday ee salaadii maqrib waktigeedii la joogay ayaa salaadii la tukanaya marka waa tartiibtaynu sheegaynay oo xadiidka hadda markaaynu aqriyayna weeyaan aynu tilmaamayna markaa in tartiibtii lala imanaya salaada marka alka kule awqaaddii salaada salaada waktiyadeedii ayaa ku dhammaaday waxaa halkaa inooga bilaaban doonaa salaada jamaca fadliga ay leedahay halka aynu ku dayno wsala allahu cala nabina muxamed waali wasabi ajmaciin alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin nabiyina muxamed bni cabdillaah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wuxuu uhi sheekhu raximah llah baabu fadli salaati aljamaacati wa wujuubiha wuxuu baab u yahay salaada jamaca fadliga ay leedahay iyo waajibnimadeeda marka laba shay ayuu baabkani shamlisanayaa salaada oo jamac lagu tukado oo jamac lagu oogo fadliga ay leedahay iyo salaada in jamac lagu tukado xukunka ay leedahay oo ah inay waajib tahay صلاة الجماعة الجماعة اسم لجماعة الناس جماعة وحوي واسم لجماعة الناس ومضع وليهي كوح جماعة الناس يعني كوح ذلك كم إذا ومضع إليهم جمع وجمعه جموع salaada jamaca loogala jeeda dhexdeedana waxa weeye ajriga yani salaada jamac inteebay ku guntamaysaa laba iyo wax ka badan ama saddex iyo wixii ka badan labadaba waa la yidhi salaada jamacan loo sharciyey la leeyahay jamac waa in lagu tukado fadlina markaasi loo sameeyey ee la yidhi qofka jamaca ku tukada fadligaas buu leeyahay axaadiidka soo socota inoo sheegi doonto inta uu ajrigaasi kusoo xasilayaa waxaa ugu yar laba qof imaam iyo maamuum imaamkii iyo marka waxa weeyaan maamuumkii yani imaam iyo qof maciisa oo la tukanaya qof keliya marka aqalu ljamaacati ihnaani jamac waxa ugu yar laba waxaa kale la yidhi mayaane jamac waxa ugu yar halaaa saddex baa jamac ugu yar oo saddex waa jamac iyo wixii ka badan waxaa kale la yidhi mayaane ee, waxaa jamac ugu yar laba iyo wixii ka badan qolada laba tidhi waxaa ka mid a imaamu lbukhaari raximah llah yidhi jamac waxa weeyaan wuxuu kusoo xasilayaa laba qof imaamkii iyo qof la jooga oo la tukanaya waxaana markaas uu yidhi labadaasi waxaa lagu magacaabaa jamac kitaabkiisana baab buu ku ku guntay baabun ihnaani famaa fawqahumaa jamaacatu laba iyo wixii ka badan inay jamac yihiin ayuu baab u yahay buu yidhi marka xaafidkuna waxa uu sheegay ana aqala aljamaacati imaamun wa ma'muum jamac waxa ugu yar imaam iyo ma'muum haddii imaamkuuna jiri lahayn maa summiya alma'muumu ma'muuma labadan qof ee wada tukanaya mid waxaa la yidhaahdaa imaam midna waxaa la yidhaahdaa ma'muum waa labada qof oo wada tukanaya midi waa imaam midna waa ma'muum marka wuxuu yihi folowla alimaam haddii imaam wax tukinaya uuna jiri lahayn ee labada qof midna waa la tukinayaa midna waa tukinaya haddii imaam uuna jiri lahayn dadka tu- qofkan tukinaya hadduuna jiri lahayn maa sumiya alma'muumu ma'muuman qofka la tukinayo ee ma'muumkii ma'muum laguma magacaabeen marka wuxuu ka soo saaraya yacni maadaama oo labada qof ee wada tukanaya midna imaam yahay midna ma'muum yahay waa jamac buu leeyahy marka waa jamac Eh, jamacaas kolley axkaama ka ratimaysaa marka waxaa ka mid a fadliga jamac uu leeyahay ma usoo xasilaya labadaasi mise uma soo xasilayo ma saddex buu usoo xasilaya mise laba usoo xasilayaa taas waa qodob qodob kalena waa ku jiraayo jimcaha kolley saan arki doona insha allahu tacaala baabka jimcaha markaynu gaadhno jimcuhu imisuu ku guntamaya ama uu ku xidhmaya culummada qaar ka mid waxay yidhaahdeen afartan qof markay gaadhaan dadkii oo musaafiriin aan ahayn mustawtiniina ayuu ku guntamaya qolo kale waxay yidhahdeen waa qolada ugu saxeexsane jamacu intuu ku guntamayey jamaca salaada intuu ku guntamayey ee jamacii ajrigu ugu soo xasilayey ayaa jimcihiina markaas uu ku guntamaya marka haddii la yidhaahdo jamac waxa ugu yar laba laba qof oo aan musaafiriin aan ahayn oo meel degan oo mustawtiniina oo kasta jimcihii waajib ku noqonaya haddii la yidhaahdo saddex baa ugu yarna saddex qof oo marka waxa weeyaan musaafiriin aan ahayn oo mustawtiniina oo degan oo meeshoodii degan jimcihii waajib ku noqonaya marka la yidhaahdo yani jamac jamcu intu ku guntay marka la yidhaahdo dee laba ama saddex saddex haddaa laga soo qaado saddex saddex qof oo kasta oo meel degan oo musaafiriin aan ahayn oo waxa weeyaan meeshii dhulkoodii jooga oo degan jimcihii waajib buu ku noqonaya midna wuu khudbadaynayaa oo waa tukinayaa labana waa dhegeysanaya haddii laba la yidhahdana midna dee khudbadda akhri kalina waa dhegeysanaya wy axkaam noocaasoo kalaaba ka ratimaysa jamacu waxa uu ka mid yahay shacaa'irta islaamku uu sharciyeeyey waxaa ku jirta ijtimaac isku imaansho dadkii isku imanayaan oo maalintii shan jeer bay is- meel iskugu imanayaan ay ku kulmayaan waa ijtimaac maalintii shan jeer bay kulmayaan oo masaajidka ay iskugu imanayaan way isbaranayaan qaranis aqoon baa meesha isku arkaya isku baranaya way tashanayaan oo waxaa laga yaaba marka jamici masaajidka halkan isugu yimaado oo kale arrimaha markaa jira ama magaalada ka jira ama xaafadda degiya ka jira bay ka tashanayaan haddii mashaakil yimaado sidii mashaakilkaa loo xalin lahaa bay iskaga imanayaan dad masaakiina ama fuqaraa hadday jiraan oo u baahan in la taakuleeyo halkaas baa laga sheegaya oo laleeyahy dad masaakiina baa jira oo u baahan in marka waxa weya la taakuleeyo kii xanuunsanayey waa la tebayaa hebel muu imanin shalay iyo maanta inoomu iman maxaa ku dhacay waa xanuunsanaya waa la soo eegaya sidaas markaa u soconaysa marka waa ijtimaac fawaa'idkaa faraha badan leh ayaa ku jira sidaa daraaddeed buu shaaricuna uu u sharciyeeyey waxa weeyaan jamac in laisku yimaado masaajidkii maalintii shan jeer oo ninka maanta aad ka weydid masaajidkii de waad tabaysaa ninkii markaa jaarkaaga ahaa oo masaajidku kula soo tukan jira shanta salaadood markaad maanta masaajid ka weydid dee halku ku maqan yahay inuu safray iyo inuu xanuunsanayo waad tabaysaa waad ogaanaysaa saasa marka loo sharciyey fawaaid fara badanoo kalena markaa culimadu waa u tilmaameen oo ku jirta jamaca calaayi xaal intaa la sheegay marka waxa weeyaan waa fawaaidka ayay ka mid tahay fadliga ay leedahay salaada jamac lagu tukadaa xadiidkan iyo xadiidka kuxiga inoo sheegaya wuxu uhi sheekhu raximah llah can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة صلاة الجماعة صلاة جمع لغتكو صلاة الجماعة أي الصلاة في الجماعة صلاة جمع لغتكو أفضل وحكفل بدنتها من صلاة الفذ أي من صلاة المنفرد قفك كريئها salaaddii uu tukada waxay ka fadli badan tahay bisabcin wa cishriina daraja toddobi-iyo labaatan darajo ayay ka sarraysaa yacnii qofka keligii tukaday